madarasada almustaqiin ee magaalada beledweyne ayaa soo kordhisay qeyb cusub oo loogu talagalay in si bilaash ah wax lagu baro dadka waaweyn iyo caruurta caseeyaasha qeybtan cusub ayaa dadkan lagu bari doonaa qur-aanka kariimka iyo tukashada salaada maamulaha madarasada almustaqiin yaxya macalin yacquub ayaa raadiyo beerlo ugu warmay sababta ku dhalisay in lasoo kordhiyo qeybtan iyo waxyaabaha la barayo dadkan
madrasada almustaqiim waxay maalmahani ku guda jirtay oo soo kordhisay in dadka waaweynka ah oo wax la baro iyo cayaalka yarka ah ama dhalinyarada yarka ee kabaha caseeya labadaaba in wax la baro madrasada arrinkaas waxaa ku kalifay inay soo kordhiso laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay dadka waaweynka ah maadaama ay qaarkood waktigii yaraayan aysan waxbarasho soo qaadanin qaarkood qur-aanka aysan garanaynin qaarkood salaadii atixiyaadkii iyo wixii ku tukan lahaayeen cibaadadii aysan garanaynin in loo faa'iideeyo marka wax la baro qur-aankan la baro cibaadadoodana la saxo oo markaa la baro midda labaad dhalinyarada kabaha casaysa inta badan duruufo adag bay wajahayaan oo reerkoodii bay u shaqeeyaan waxaan marka wadnaa qorshe ah inay subaxii hore cashar ay qaataan kadibna ay shaqadooda aadaan inaan ku tashkiilino diintoodana aan barna sababtoo ah dhalinyarada waxaad arkaysaa in dadkii markaa ganacsatada ahaay ama dhaqaalaha haystay ay masaajid galayaan kabaha iyaga loo dhiibanaya inay caseeyaan oy waardiye kasii noqdaan halka dadkii kalena ay soo tukanayaan oy cibaado aadayaan dhalinyaradiina ayaga keligood ay banaanka fadhiyaan oysan cibaadaysanaynin taasi marka waxaa keentay aqoon darada dhalinyaradaas hayso iyo jahliga ka haya yacni diintoodaa keentay marka taasaa inagu kaliftay inaan dhalinyarada uruurino oo aan ka dhaadhicinno ooan ku tashkiilino inay wax baran karaan ayna shaqaysan karaan shaqada ceeb ma aha kabaa in la caseeyana ceeb ma aha haddii duruuf kuu geyso laakiin waxaa ceeb ah in kabihiin aad caseyso salaadii ilaahay subxaana watacaala aad ka tagto taasaa ceeb ayagoo qaar waaweyn oo xitaa qaangaare ah ayaa arkaysa inay banaanka fadhiyaanayso salaadii aysan tukanayn marka inaan dhalinyaraha salaada barno salaada aan ku tashkiilino ayagoo shaqadoodii watay cibaadadoodii iyo waxbarashadoodii intaba ay wadan karaan taasaa nagu kalifto marka dhalinyaradan qorshaheedina aad buu u socdaa hadda rag dhalinyara ayaan la kaashanoyaa dhaqaalana way u baahan tahay balse annaga si firii ah oo lacag la-aan ayaa insha allah dhalinyaradaas wax ku bari doonaa intaan insha allah waanin karana waa waaninaynaa hanaanka cusub ee ay soo kordhisay madarasada almustaqiin ayaa kaalin ka qaadan doono in dad badan fursad u helaan inay ka faa'iidaystaan waxbarashadan lacaglaanta